dagaalka meesha waan galnay alxamdulilah waxaa waye saarta weer naqaano waxaa galnay xaruntii waxaa waye gobolka banaadir ilaahay maadiisa waxaa waye waa galnay waxaa waye cadowga ilaahay waxaa waye albaabka waa ku jirnay xaruntii dhexdeeda ku jirna banaankeed dhooban yihiin ilaahay fadligiisa waxaa waye meesha waa heesanaa waana wareegna alxamdulilah biidni illahi sifaantii iyo waa ku jirna saaca ku jirna biidni illah dadka muslimiintaa soo duceeya ilaahi subxaanahu watacaala inuu waxaa waye gaalana kala xukmiyo oo waxaa waye ilaahi subxaanahu watacaala gacanta guusha ilaahayna siiyo باذن الله تاسع لنا الهي سبحانه وتعالى نسوى بري انه شهاده خالصه نصيه تدخل المسلمين تاسع لنا فنجي عدو جل الهي سبحانه وتعالى في اخر داري ما كجرنا الهي سبحانه وتعالى وجهي ساريادين لنا الهي سبحانه وتعالى جنبيسه يا مكان كان إلى إلهي سبحانه وتعالى نوجد سيارة ما دفن المؤمنين تانا وحاوى شرف سريع جارة وحالنا تدخل المسلمين تعب بشهر إفطار هدي وحاوى ولايات إسلامية قال وجود دول بإذن الله أنا أنا ما أنت وحاوى وحاوى كل حجرنا دارودي دحلودي waxa waaye meeshasaa ka dagaalamaynaa maanta ay ka socotaa bahisha ilaahi subxaana watacaala anu shahaada nagu istaafo annagoo waxa waaye iska difaacayna cadowga waxa waaye diinta islaamka waxa waaye dadka muslimiinta saasaan leenahay waxa weeyaan dadka muslimiinta waxaan leenahay soo duceey soo duceey insha allah ilaahi subxaana watacaala maantay mujaahidiinta guul weyn siiyey waxa waaye insha allah soo duceeyaa leenahay wallaahi waxa waaye islaami meesha waxa waaye waxdaa meesha ka dhacay wixii dil garna waa dil waxa waaye dadka muslimiinta dilkooda waa iska ilaaliyo wixii markaa ku aragnay waxa weeyaan waa meesha waa meel jaalo waxa weeyaan diinta islaamka dadka muslimiinta meesha kugaarisiinaa waay waa galnay alxamdulilah waxaa dadka muslimiinta waxaa meesha waa ku jirna gaalada waxa weeyaan waa la xisaabtameyna banaanka ay dhooban yihiin waxay isku dayayaan inay mar walba weerar iyo dagaal soo qaadaan banaanka waxaa gambanaa way cabsanaa insha allah ilahay inuu waxa weeye noo gargaaro in dadka muslimiinta soo duceeya insha allah